أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo alaabaad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafureebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a wilaayada islaamiga ah ee baay oo faahfaahin ka bixisay duulaankii fashilmay ee ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta xalay ku soo qaadeen magaalada buulo fulaay iyadoona dadka muslimiinta ah ugu baaqday iska dhicinta cadow kasta oo ku soo duula barnaamijkah ayaad ku maqli doontaan ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaaday xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin gobolka gaarisa dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato wargeys laga leeyahay dalka itoobiya oo sheegay in suurtagal ay tahay in itoobiya ay aqoonsato maamulka shahaadla dirarka ah ee somalilan saraakiisha kooxda riddada soomaaliya oo isku haysta ka ganacsiga noocyada kala duwan ee daroogada ka soo degta dekedda magaalada muqdisho bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo si adag uga hadlay aqoonsi ku-sheegga ay yuhuuddu aqoonsatay maamulka shahadla dirarka ah ee somalilan iyagoona diray fariimo kala duwan iyo weerar qarax ah oo kufaarta afrikaanta lagula beegsaday deegaanka nambar lixdan ee gobolka shabeellaha hoose qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa faahfaahin ka bixisay duulaankii fashilmay ee ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta xalay ay ku soo qaadeen magaalada buulo fulaay iyadoona dadka muslimiinta ah ugu baaqday iska dhicinta cadow kasta oo ku soo duula cali aadan cabdulaahi caliyareh ayaa waraysi la yeeshay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamza abujacfar bismillaahi raxmaan araxiim waxaan waraysi gaara la yeelanaynaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay alwaali soo dhowow marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa sidii xalay wax ugu dhaceen degmada bulofulay bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waaalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin wabacd markan ka horreyta dhowo jazaak allahu khayran mar lamaad runtii magaalada xalay xilla taqriiban xilligii salaadii cishada laka jaray ah yaamay weerar cadowtooyo oo faliidnimo ah mayha ka gacdanaa ciidamo amerikaana iyo kuwa calooshadu shaqaystayaal ah oo murtadiin soomaali ah weerarkaasoo wakhti koobagna socdi ilaahay subxaanahu watacaala sidiyo walan wadeen walan fadaa'imanka suurogelina alxamdulilaah dagaal noocaase oo mayla raayo islamarkaasay hagaadeen mujaahidiintana bifadlilahi tabaaraka watacaalase geesanimo iyo xaliinimo aan ku horseedano fashiliyaan iyo xalay magaalada iyo ku dhihi jasaaka allahu khayr jasaak allahu khayran sheekh ranwaali maxaad is leedihiin inay u doorteen xilliga salaada cishaha lagu jiray markan ka horreyta ma islana waa wakhtiyo isleeyiin dadkan dad muslimiin ah oo maybaah ilaahi in hogaansamo saas daraadee xilligan salaada ka mashquulsanyiina magaalada hirinta dadka salaada an baxin oo xaafado may ka jaro dadka masaajida ka jaraana lanwaasinjeysidaayosin dhama koromalaha meelooga isan socteen safadooda ka deerasan islahaayeen iyo saas daraadee wakhtigaasay islena iyo asbaabo kalena jaro koran laakiin intan ka muhiimsan waa wakhtiyo isleyin ama ku faa'iidaysada kortan maadaama dadkan dad ahlu salaada ee hiino salaada ka mashquulayan isleyin saasa filaan insha allahu inay xilligaasan dooradaan waa maxay ujeedka cadowgu ka lahaa weerarkan runtii weeraran noocagan ee may dareemase kowma ah marar badana cadowga waxa fulayaan asal ahaan waa dhaqan yoo leeyin ini mayla raayusa weeraro fulaynimo aho noocaas aho naflacaari ah oo meelala walaha ku tuurtuurayo dad intii lahadaabol meelala kadii saas walka la dagaalamaha kadilala araw waa dhaqan yoleyin tan lamaad maqsuudkii dantiyo kulahayo may haytay ini dhibaato weynka jeysadanga runtii fadaayan iyo asaraayan meelo meel weerar gaadme hooba ka samaytan xarumo muhiime wa walgeysii kortan meelo muhiime wa taabado kortan yo islaha ayagu ilaahina man suuro gelin biidnillaah waa gartay maxaa khasaare ah oo bulshada ka soo gaaray duulaanka ay maraykanka iyo murtadiinta ku soo qaadeen magaalada runtii dadaka shahiideen shahaadada khasaare measiisin bogsantin may buu ahaa dadna ka dhaawacmen dadka ka shahiiday ilaa shan qof oo ka jaran ciyaal yaryar gabar tumay dhowr jarta tumay saddex jar ah kuri yar usiina tumay saddex jar ah iyo dadka ka shahiideen kumada dad mayboaha kalena ka shahiideen odayaal ah dadka waxyaalada kale ha ku deertay dhaawacyada ah mayboaha intuuna diiwaan gelin ilaa todoba qofo insha allahu tacaala dad kalena ma jaran todoba qofo wala ha ku deereen dhaawacyadii intiiba badanna fudfududin runtii mayba kumad ahaa dhaawacyadaasi gabar yar oo siyad balood jarta iyo kumada dadka ka dhaawacmay macnaha dhacdada ka dhaawacmay taasoo ka tusiyaasa cadowtooyada iyo bahalnimada nimankan qaban yacni cadaawadii iyo ka tusiyaasa dhanaga kalena waayo arkorna waa dagaal fulaynimo se guud marka dhaawaca waa toddoba dhimashadana shantaasii qofu maylana qatlaana filjannati wa qatlaakum finnaar dhanka khasaarada kale oo maaligaa khasaaro badan oo maali ama jara may meele ka gubaday hal guro iyo meele ka gubadii dhacda macnaha rasaastay walaagay meele ka dhadhi ay gubeen iyo jarti xaafadaha dee moog tahay iyo ka dhanaca dagaalameeno waxyaalaha dadeerti alaabti gudaaja ka jari iyo gurigii wal dadeerti oo badan aynana jaran ilaa lama xaafadoodoo kaleya intuuna hata aragni iyo walku muuqdaaya goobo cadowga waxyeelaha injeysidin mayba kumad haytay daabacad magaalada la haytay magaalada kataali oo dadka muslimiinta ee daabacaasi kutubada yaryar buugaagta walbarashada noociidii shal bedelan iyo waxyaabaha lamadka ah khadamaad noocaase dadka bulshada muslimiinta aho magaalada ka nool an hayti iyo waxyaabaha iyo walgeysideeno dhibaatooyinkay jeysideen iyo kumad hayti ma haytay han daabacad dadka muslimiinta lanka adeegay oo mayla rahayso kutubada iyo lanka daabacay noocaase culays kale dhibaato kalena biidnillaahi tacaala ma jarto cadowgana hadafkaas kuwinya lahaayey dhibaato badan yo jeysada fadaay ilaahay subxaana watacaalana maga darna ani dhibaatantaasi ku badan jeysada khasaaraha marka uun hata sheega korno insha allahu tacaala intaas waa waa gartay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada baay bismillaah ma inka baagay dadkii dhegaynsado dhammaantiyo muslimiinta ee dhammaantiyo gaar ahaan wilaayada baay dadka ka nool may lahaa cadowga iyo gaalada mayna tuseena cadaawaddiiyo ka jarti iyo meel la agta dadka beled aamin ah oo nabad ah dadya mayla raay usi cibaadaysadaayaan ilaahay caabudaayaan xilli salaad ilaahay ka waajib weele ka jaran haweerari weliba diyaarad ka kooy haweeraray dadkaasay xilligaasay ini mayla raay usi hubyar iyo hubbin walaagyo wadadeen oo hela koreen ani la dhiyaano kabaabiiyaan ka talagalay bay dareemasaana dad cadaawaddiyo hamuujasadii walaagyo islaamkan qabeenu saas daraadiye may lahaa dadka muslimiinta ee aho walaayada ka nool dhammaantiyo dareenkaasiisiin ka dhaladoy cadowgaasiisidii iskuku dhicii fadan inkaha oo iskuku dulqaado fadan inkaha hunguriyeynta iyo iskudayga hadda sameeyan nin mardinba hangnagana bal emeeliyo roogan maybu ahaa ay ka tala galoy jihaadkii dagaalkana ay inkahoy ay diyaargaroowoy lankii daa unug sagiira dili koo kale ku sii yarna dhaawacay balaanyo migil walba inshal reebano walaagi araga dilahay dareemasan wallanka fadhiyow iyoonayto wallanku sugow iyoonayto wallan fiirsadaw oo heri ma jaran garbo iskobsada galnyaa iskobsada wilaayada guud ahaan garabkiimu xarakatu shabaabasan garab surin cadowgaasi ay in wada ka hoysade lanasraasii fadi saasaa len insha allahu tacaala jazaakum allahu khayr baarak allahu fiik jazaak allahu khayran
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wargeysa laga leeyahay dalka itoobiya ayaa sheegay in suurtagal ay tahay in itoobiya ay aqoonsato maamulka ashahadladirarka ee somalilan kaas oo dhowaan sidaas oo kale yuhuuddu ay aqoonsatay qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee degmada qorof xaraar ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana jira khasaare kufaarta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo ciidamo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay agagarka deegaanka nomber lixdan qarax ayaa haleelay gaari tow ah waana uu gubtay waxaa sidoo kale dhimasho iyo dhaawac noqday askartii kufaarta ee la socotay gaarigaasi dhanka shabeellada dhexe howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka deegaanka wargaadhi ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray gaadaaye maxamuud cumar ooyaaye axmed xuseen basey iyo maxamed maxamed maxamuud waxaana xusid mudan in askariga saddexaad ee howlgalkan ku dhintay uu marka hore soo gaaray dhaawac culus ugu dambeynna uu dhaawacii u halaagsamay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wargeys etoobiyaan ah oo sheegay in aqoonsiga somalilan uu suurtagal yahay reporter oo ah wargeys etoobiyaan ah ayaa sheegay in aqoonsiga somalilan ee yahuudda uu isbeddel ku sameeyey xaaladda diblomaasiyadeed ee geeska afrika wuxuu sheegay in arrinta somalilan oo hoos loo dhigi jiray ay haatan noqotay mid firfircoon oo si weyn loo falanqeynayo taasoo muujinaysa in aqoonsigu suurtagal yahay wargeysku wuxuu tilmaamay in etoobiya ay la gudboon tahay in xaaladan ay ku wajahdo xeelad taxadar leh maadaama somalilan tahay daris istaraatiijiya wuxuu leeyahay aqoonsiga somalilan ma aha in etoobiya ay ku degdegto sidoo kalena ma wanaagsana in la diido gebi ahaantiisba maamulka abiy waa inuu qaato ayuu yidhi mowqif u adeegaya danaha etoobiya isagoo si taxadar leh u maareynaya cadaadiska dibadda lana diyaariyo mustaqbalka aqoonsiga haddii adis ababa ay go-aansato inay aqoonsato somalilan waa inay diyaarsato sharaxaad cad oo muujinaysa farqiga u dhexeeya maamulka hargeysa iyo maamulada kale ee goonigoosadka ah sidoo kale waa inay etoobiya ballaarisaa ayuu yidhi iskaashiga caalamiga ah iyo kuwa gobolka si loo yareeyo cadaadisyada laga yaabo inay ka yimaadaan dowlado kale sahaynada oo aqoonsatay somalilan ayaa ka dhigtay mid ay adag tahay in etoobiya ay iska indhatirto balse inkastoo ay weli haysato xorriyad ay go-aan ku gaari karto qoromada wargeyska ayaa ku soo aadaysaa xilli aad loo hadalhayo warar aan la xaqiijin oo sheegaya in abiy axmed uu rabo inuu aqoonsado maamulka dabadhilifka ah ee somalilan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa saraakiisha gurguurte oo isku haysta ka ganacsiga daroogada iyo sarkaal is-casilay sarkaal ka tirsan booliiska kooxda hidada soomaaliya ayaa iska casilay xil uu ka hayay maleeshiyadaasi markii uu xoogeystay isqabqabsiga madaxda iyo saraakiisha kooxdaasi ee ku aadan ka ganacsiga maandooriyaha saacadihii lasoo dhaafay waxaa la soo wariyey in uu is-casilay taliyaha booliiska ridada ugu magacownaa dekedda magaalada muqdisho murtadka lagu magacaabo axmed khadar sarkaalkan ayaa la soo wariyey in uu isku casilay khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo taliyaha booliiska murtadiinta murtad asad diyaano oo ku aadan ka ganacsiga maanduuriyaha wararka ayaa sheegaya in uu taliyaha booliiska riddada uu sarkaalkan amar ku siiyey in uu fasaxo oo magaalada caasimada ah soo geliyo saddex shixnad oo maanduuriye ah isagana uu ka biyadiiday in uu fuliyo amarkaasi sidaa la sheegayo iscasilaada sarkaalkan waxay muujinaysaa heerka uu gaaray khilaafka ka dhex taagan saraakiisha iyo madaxda kooxda riddada kaasi oo ka dhashay ka ganacsiga maanduuriyaha ee ay dalka soo geliyaan taasi oo dhibaato aada u xoogan ku haysa dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka uu cadowgu haysto waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad shan iyo toban qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka kenya ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo xalay ka dhacay waddo isku xirta magaalooyinka nairobi iyo mombasa khasaaraha ayaana la filayaa inuu intaasi ka bato maadaama shilku uu ka dhacay goob ay saxmad badan ka jirtay shilkan oo dhacay fiidnimadii dambe ee jimcaha ayaa ka dhashay bas rakaabsiday iyo gaari yar oo ah nooca raaxada kuwaasi oo u kala socday nairobi iyo mombasa meydadka dadka ku dhintay shilkan ayaa la dhigay xarumo caafimaad oo goobta ku yiilay si loo aqoonsado loona sameeyo baaritaano dheeraada dhanka kale shilka ayaa sababay hakad ku yimid isku socodka gaadiidka ee waddada isku xirta nairobi iyo mombasa taasi oo keentay ciriiri iyo dib u dhac ku yimid gaadiidkii marayay xubintiina cabdi wahaab caawa waa inaga inta
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada hiiraan qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa si adag uga hadlay aqoonsi ku-sheega yuhuudda ee maamulka riddada somalilan culimada nuqabada ganacsatada bahda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa si adag kaga hadlay aqoonsiga yuhuudda ay sheegeen inay siiyeen maamulka gaalaraaca ah ee somalilan bulshada hiiraan ayaa fariin qayim ah u diray shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka ashahaadla dirirka ah ee somalilan iyagoona dhanka kale digniino iyo fariimo adag u diray maamulada sahyuuniyadda yuhuudda iyo midka somalilan
raxim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin sali allaahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin allah subxana wa tacala aan ku mahadinaynaa ayaamahan waxaan maqlaynay netanyahu warkiisii uu ku hadlay oo uu leeyahay waxaan aqoonsaday somalilan shacabka somalilan waxaan u sheegaynaa nimankan yahuudda waxay yihiin waxaa weeye ilaahay buu qur-aanka ka hadlay oo ku sheegay waa nimanka ambiyada ilaahay laayay fariiqan kadabu wa fariiqan yaqtuluun wayaqtuluuna nabiyiina bikayri alxaq imisuu ilahay qur-aanka ku sheegay ambiyada ilaahay baa nabigeenna calayhi salatu salaam dhibkay la mareen waad ogtihiin maka marka la joogo waa ta ay sixiraan oo nabigu u xanuunsaday dhowr jeer waa tay isku dayaan nabiga inay dilaan oo mu'aamaraad iyo dhagara ay u sameeyaan waxaa weeyaan walaalahan reer falastiin hadda waxay ku samaynayaan waad u jeeddaan oo waad arkaysaan marka waa dad mufsidiina allah subxaana wa tacaala wayasacuuna fi lardi fasaadan buu yidhi wayasacuuna fi lardi fasaadan wallahu laa yuxibu almufsidiin qur-aanka aqriya oo suuratulmaa'ida ayaa ka hadashay nimankanu waxay yihiin allah subxaana wa tacala marka nimanka weli ha ka yeelin inuu leeyahay laa tatawallow qowman qadiba allahu calayhim hayri almaqduubi calayhim suuratu alfaatixa ka hadashay waa niman ilaahay subxana wa tacala uu carooday cana ilaahay ku dhacday marka ayuha shacbu nimankaa iska ilaaliya nimankaa ka dhowrsada nimanka waxba ha ku darsanina waa keyd iyo makri la rabo in laygu baabi'iyo oo khayraadkiinna iyo waddankiinna iyo bedihiinna lala wareego inaad mustacmar noqotaan baa la doonayaa mustaqbalka sida falastiin baad noqonaysaan ogaada haddii arrintan hadda aad ka dhidhin weydaan ood yac iska dhihi weydaan sida falastiin ayaad berri noqonaysaan oo waxaa weeye waana lii baabi'inayaa marka shacabka soomaaliya arrintaas waa uga digaynaa midda kale ninkan la yidhaahdo madaxweynaha idiin ah iyo netanyahu waa laba netanyahu waxba isma dhaamaan fiiriya ka ha fiirina kan gurigiinna jooga fiiriya oo murtadka ah oo barnaamijka iyo dhibkii fasaadka idiin soo horseeday oo gaaladu inuu gacanta idiin geliyo urwo idin gatay inuu gaala gacanta idiin geliyo ayuu doonayaa oo diinkiinna iyo dalkiinna iyo dadnimadiinnaba qarribo oo fasahaadiyuu doonayaa arrintan ka hortaga arrintan ka dhiidhiya waxaa weeyaan diinkiinna iyo dadnimadiinna iyo xornimadiinna cidna ha u wakaalinanu ha u dhibanina shacabka somalilan saas ayaan leenahay hubka qaatoo dagaalama culummadu arrinta ha ka hadleen waajibka cayniga ah ee culummada saaran mowqifkan asaga ku aadan waxaa weeyaan iyo indhergaradka odayaashu arrintan in ka hadlaan baa la doonayaa haddii kale bermarayo ee dee mindi usku tagto waxqabasha aysan lahayn waxaa weeyaan markaa waxqabasho ma laha shacabka somalilan ee muslimiinta ah waxaa weye arrintan ka dhiidhi arrintan ka hortaga oo kuwan fidnada iyo fasaadka idiin soo jiidaya oo yuhuud gacanta idiin gelinaya waxaa weeyaan kuwa ayagaa ka bilaaba hawsha kaas kor ha fiirinna kuwan fiiriya inay soomaali yihiin ha eegina inaad qaraabatiin ha eegina matoor baa saaran nimanku matoor yuhuud ay saartay ayaa saaran yuhuud baa ka dhexhadlaysa netanyahu baa ka dhexhadlaya ninka dhahaya carruurta netanyahu ha loo bixiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raaji wal ilaahay baa idin yaqaana muslimiin baa tihiin ilaahay baa idin abuuray mandiqada aad degantiin ilaahay baa idin dejiyey ilaahay baa meesha waxaa weeyaan idinku arsaaqa oo waxaa weeyaan idinkaga warqaba aqoonsiga kala doonaysaan muxuu yahuudi aqoonso arrintaa cari ilaahay keenaysaaba cari ilaahay ay arrintaasu keenaysaa man lacanahu llaahu waqadiba calayhi wajacala minhum ulqiridata alkhanaasiira wacabada taaquut ulaa'ika sharu makaana waadallu can sawaa'i sabiil saasuu ilahay subxana watacala waa nin ilaahay lacnaday ilaahay care ilaahay ku dhacday tafsiirka suurat alfaatix culama waxay isku waafaqsan yihiin almaqduubu calayhim hum ulyahuud inay yihiin meel kasta waa lagu lacnaday marka ayagoo khayr iyo wanaag ummad u qabtay lama adduunka lama sheegin marka nimanka ayagaa iska jira walaalayaal waa idinkaga digaynaa waadna taqaan xaalkooda waad og tihiin biyo intay ku soo gaarin baa laiska moosaa arrintan hadda iska qabta intay dhowdahay arrintan ka hortaga intaasaan kusoo koobaa kelimadeeda wasal allah wasalam calaa nabiyina maxamed bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan rabaa inaan laba ka dhaho aqoonsiga yuhuudda ay wareejinaysa maalmahan dadka ay ku yuhuudaynayso ay doonayso inay dhulal badan waa aqoonsaday ay ku qaadato taasaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo midda koowaad horta yuhuuday waa ajaran tahay soomaaliya ma aha falastiinoo yarood intaasoo sana aad gumaysi ku soo haysatay taas waa inaad xasuusnaataa soomaaliyana waa dadka doonaya maantay oo aan rajaynayno inay halkaaga qudus kaa xorayso waa dadka dadka soomaaliyeed maantay afarta xabbood bitiriga gashatay lama rabo inta kale waxaan leennahay waa intii tigidku u go'naa qudus u socotay haddee halka aad timaadidne waad noo fududaysay waxaan leeyahay marka imaaw ama ha imaanin haddaadan imaanna soomaaliya waa dad muslimiina qudus inay xoraysay ku ballansanayd waajibna ku ahaa haddaad soo guurto hadda halka timaadidne ee waa noo fududaysayoo tigidkii iyo qarashkii iyo wixii oo dhan aad xoogaa yara noo fududaysay taas taasaan ka leehay yuhuudda dadka soomaaliyeed waxaan leehay yuhuudda dhagaraheedu wax yar maaha intaana dhalan ama soomaaliyaba ina dhalan ka hor ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka hadlay carabday dadka muslimiinta ahlu tawxiidka ay u qabta allah ka hadlay wax khayra inayna lahayn allah ka hadlay ambiyadii horay soo laayeen reer yuhuudu soo laaysay allah ka hadlay dadkii ambiyadii ilaahay ka faka waayeyna dad soomaaliyeed maanta biyowsheeri u samaynayso waxaan leehay dadka soomaaliyeed ee dhagarta yuhuudeed horaad u maqli jirtay waadna og tahay dad muslimiinaad tihiin ilaahay baa idinka xod warramay runta ka sheegay adinkana waaba aragteen taas taasaan leehay waxaan leehay aqoonsi ugama baahnin annaga gaalo allaana aqoonsaday oo dad muslimiina naga dhigay oo magaca noo biciyey aqoonsi waa leennahay waxaan leehay marka dadka soomaaliyeed nimankaa yuhuudda dhagartay wadaan kuwa aqoonsiga qaatay ee la dhacay ee la quman tahay ee caalankooda xiranayo oo odayaasha ogaasyada lagu sheegaa nabaddo oo siyatajiriyaalka ay leeyihiin usagooda ha laysoo dhaqo funaanadaha yuhuudda ha laysoo dhaqaan cabbe waa caafimaadee waxaan leeyahay waxaad ku abaalmariseen waxay u dhigantaa maantay cidda yuhuudu waa fiican tahay dhehaysa abaalmarin ay ku abaalmarinayeen laaynta ay laayeen ilmihii reer falastiin ay gaajada ku laayeen dadkay guryahooda ku dumiyeen abaalmarin ayaad uga dhigteenaan leh abaalmarin ayaad uga dhigteen tan kale dadka soomaaliyeed waa kala gooyne intaasoo sane lala ordaayey gobolgobolkan waa fududaysi lagu qaada rabo dhulkeenna hiiraan laanaan jirin jubbalandaan jirin westlandaan jirin somalilandaan jirin hebel laan laan laan laan wax jira maaha soomaaliya waa soomaaliya dalkeennaan wax ku nahay haddii kale waxaad dhici doonta inna la yidhaahdo soomaalida ha la qaadee uganda iyo tansaaniya dhul la dejiyaha looga raadiya inta waa laga tarxiilayaa inta waxaan ka dhisan doonaa dhul dalxiisa iyo dabaqyo dhaadheer taraam iyo kuwa ka dambeeya dhihin maayaan soo qori maayaan haddaan caafimaad qabnaa qoryaheenna haysannaa hubkeenna haysannaa xoolaheenna aan haysannaa waxaan ku baaqayaa maanta dhulkeenna leen leen leen oo dhici doonto in diyaarado iyo maraakiibna la saaro oo dalal kalena laku abuuro qaxootaan ku noqonno dhulkeenna iyo dabaqyo dalxiisiya laga dhistane yaysan dhicin intaasaan idinkula talinayaa ilaahay kitaabkiisana aan kor u qaadanno asaana daqa magaceenna waa muslimiin qabiil kalama lihin dalna kalamin soomaaliya la yidhaahdaa ku hordhaca yuhuud intayna imaan ku hordhaca aan taabanno aan taabanno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilaahi waxdah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdah halkan waxaan fariin culus ugu dirayaa muslimiinta soomaaliyeed caalamka daafihiisa meel walbo ay ka joogaan waxaanan leeyahay taageeridda aqoonsiga ay aqoonsatay israa'iil reer hargeysa waxaan leeyahay waa waxa ay abuuratay goosigoodina ay joogto qof walba wixii u abuurtay ayuu goostaa ummaddaasi mar hore ayaa akhlaaqdeedii la baabi'iyey markii akhlaaqdeeda la baabi'iyeyna wixii lagu abuuray ayaa ka soo fashiiqay waxaan leeyahay ilaahay qowlkiisii oo ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa waxaana aan la hadlaya waxaa weeye aanan u mahad celinayo si gaar ah cid kastoo muujisay islaamnimadkeeda wadaniyaddeeda muujisay soomaalinimo muujisay yuhuudna ceebkeeda muujisay si gaar ayaan ugu celinayaa oo mar walba iclaamka ka hadlayso oo ka dhiidhiyey waxyaabaha yuhuudda ay ku dhawaaqday ayaan u mahad celinayaa waxaan leennahay arrinkaas asiga ah meel walba oo ay ka dhiidhiyeen waan ugu mahad celinaynaa si gaar ah ree waqooyi walaalaheen waqooyin waxaan leeyahay geeridu mar bay noloshu dhaantaa waxaana waa wax in laga dhinta mudan in dalkeenna yuhuud intaasay abuuranaysi waan fiirsanayni dadkii ay abuuratay ay beertay ayaa hadda ay goosatay wax lala yaabaaya ma ahan annagana waan hurudnaa waxaana maanta nasiib darra ah in la martigeliyo dhulkii muslimiinta soomaaliyeed lagu martigeliyo yuhuuddii madoobayd iyo middii caddeedba oo aan noola kala reebin shalay waxaa badda bixiye muuse biixi waxa aan dhehayni cinre ayaa ka rooraanayo cinre ayaa ka sii daray wuxuu bixiyey dhulkii guud ahaan ayuuba bixiyey aayaddaasi laa tattakhiduu caduwi wacduwakumna waa ku kufriyey murtad ilaahay shareecadiisa aan u hiilinaynin oo shalay lasoo beertay ayuu noqday marka waa nasiib darra daduu ilaahay noo tilmaamay oo ilaahayna yidhi yuhuud cid alle ciddii siiradeeda rabta qur-aanka dib ha ugu noqoto taariikhda way ka arkaysaa markii qur-aanka ay akhriso cadaawada yuhuudda iyo muslimiinta ilaa qiyaami saaca ayay soconaysaa waxaa inooga filan aayadda ilaahay ashadda annaasi cadaawa inuu ilaahay noo tilmaamay subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay latattabicanna sunana aladiina min qablikum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin walow dakhaltumuuhu juxra libdin ladakhaltumuuhu sunnadii yuhuudda inaan maanta xagga libiskii aan ka raacno ficilkii aan ka raacno qowlkii aan ka raacno israa'iilna waxaan leeyahay waxaa ka soo muuqday ilaahay siduu sheegay qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar wixii tilaabadeedii koowaad waa intaasi waxa u qarsan oo dalka markii lagu wareejiyey inay samaysay ay rabtan ayaa ka weyn maanta alfursa alfursa fursad ayaan haysannaa waxaan leennahay soomaali weyney ninkii wadaninimo wax ku garanayo soomaalinimo wax ku garanayo islaamnimo wax ku garanayo fursadaan haysannaa maanta waxaa dagaalamayo dad qori aa ka ah aan waddankooda laga helaynin ayaa cadowga ilaahay la xisaabtamaya waxaa inoogaga filan walaalaheen muxuu ahay falastiin waxyaabaha lagu dhigay ayaa dirsi noogaga filan cid maanta u soo gurmanaysa oo caalam islaam sheeganaysa ma jirto xuduudaheedii ayaa la xiray mid baahi lagu dilay iyo mid xabad lagu dilay ayay noqdeen waxa nalala doonayana waa intaas waxa waaye fursadda waxa waaye mar walba ma soo laablaabata alfursatu laa tatakarar mar walba fursad la heli maayo waddankeenna hub ayaa yaallo waan isaga filannahay taariikhdaasi oo madow ou qoray ninka la leeyahay cinro insha allahu tacaala muslimiinta soomaaliya iyo caalamka meel walba oo ay joogaan in si degdeg looga fal celiyo ayaan insha allahu ugu baaqaynaa waxaan leennahay insha allahu tacaala ilaahay ayaa maceenna ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah sal alay wasalam walaalayaalow maxaan ku irahda waxaan nahay walaalihiin marka koowaad maxaan ku irahdaa waxaan idinku bogaadanaynaa inaad ka hadashaan ood ka dhidhisaan ood maxaan ku irahda ka hadashaan gaalada mujrimiinta oo ku gaalo ugu daray ah oo lucuna aladiina kafaruu min bani israa'iila oo ilaahay subxaana wa tacaala nacladay inaad aqoonsi ka raadaysaan horta waa idinkaga degaynaa waxaan kaloo idinkaga degaynaa maxaan ku irahda inaad raacdaan mujrimiinta madaxa idinkaga taagan ee murtadiinta ee maxaan ku irahdaa gaala maxaan ku irahda garab ka raadiyey oo ku ugu daray weliba gaaladaa kala darane kugu daray oo maxaan ku idhahdaa sheeg inta aragto dhibaato muslimiinta u geystay la ogyahay oo dhibaatadu ay qoyan tahay oo hadda ay taagan tahay oo ad ogtihiin walaalihan khaza reer falastiin waxay ku hayaan dhibaatada ay ku hayaan oo godoominta leh oo majaacada leh oo maxaan ku idhahdaa wax kasta oo adduunyada aan lagu arkin weli ku sameeyey in maanta walaalayaal aad u sacbtuntaan oo maxaan ku idhahdaa aad tidhahdaan waa nala aqoonsaday oo yaa idin aqoonsaday yuhuudaan la aqoonsaday war ilaahay subxaana wa taala maadan ka baqaynin waraaba dadnimadii waraaba soomaalinimadii waraaba gogonimadii aad lahaydayn war aaba dadkii aad ka soo jeedeen war aaba awoyaashiin jidkiina maad raacdaan war aaba maxaan ku dhaliyadii aan lahayn war aawey maxaan ku idhaha soomaalinimadii iyo dhaqankii iyo wanaagga iyo ficnaanta iyo islaamnimadii aan lahayn aawey war xaggeed ka baxdeen war xaggeed qalbigeena jira dad dhallinyaro ah oo wanaag badan idinku jiro maanta in murtad ciro uu yidhaahda waxaaya aqoonsada yuhuud oona loo sacabtuma oo dad idin ka mid ay u sacabtumaan runtii waa wax laga gelgisho wax runtii laga xumaado maxaan ku idhaha reer somalilan waxaan leenahay walaalayow arrintaa ka dhiidhiya oo ka dhaqaaqa sida walaalihiin owdaloo kale boorama waa bogaadinayn ay u dhaqaaqeen ay mudaharaadyada usoo sameeyeen waxaan mudaharaadyada ku daraynaa in hubka la qaato in layska dhiciyo gaalada meesha joogto gaala waxaa idinku soo dhow kuwa yaluunakum min alkufaar waxaa idinku dhow murtad cera idinku dhow kuwa talada ka degaa idinku dhow kuwa murtadiinta idinku dhow wasiirada beegsada gudoomiyaasha beegsada saraakiisha ciidamada beegsada maxaan ku idhaha booliiska beegsada kuwa militariga beegsada meel walba ay joogaan ninkii maxaan ku idhahdaa maamulka somalilan ka tirsan oo askartiisa askartiisa ka tirsan oo wasiiradiisa oo nuuc walba uu yahay dalkiisa waa bannaan yahay fi nasr kitaab wasunna uu ku bannaan yahay ilaahay subxaana wa tacala ad ugu dhowaanaysaan ninkii dila oo liajli ilaahi u dilan ilahay subxana wa tacala ugu dhowaanaya jirkiisa ilahay subxana wa tacala ag yaalla war ilaaha idinku fila subxaana wa tacaala asaa wax walba aad ka helayseen asaa wax walba ina alcizata lillahi jamiican cizoo dhan iyo sharafoo dhan ilaahay subxaana wa tacala agtiisa taallaa meel kale ha u raadin annaana aragniba annaga markayn kitaabka qaadanay oo ilaahay subxana wa tacala diinkiisa aan garab u noqonay oo maxaan ku idhahda raayada tawxiid aan hoos fadhiisanay aan wallaahi oo billaahi oo tallahi aan qabow helnay oo nabad helnay oo istiqraar helnay walaalayaal taasaan idinkugu baaqaynaa nafteenna waxayn la jecelnahay idinkan idinla jecelnahay laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi nabigu sal ly slam yerbi nin gaale oo mujrim oo ilaahay subxaana wa tacaala kutubadiis ugu sheegay oo ambiyada dilay oo ambiyada dili jiray oo ambiyada maxaan ku ihahda caan jiray oo nabigan wuxuu ku sameeyeen ad og tihiin maanta inaad waana aqoonsada tirahdaan ood garabkiisa istaagtaan wallahi waa waxaan ka xumaano ilaahay ka cabsada ilaahay subxaana wa tacala wadahniyada qaata wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إن شاء الله تعالى وحان ربا إنان كهدلو قديدا إسرائيل أم يهود أكو قونستي سومالي لان دولك وقويق سوماليا حا إسكالا داد مسلمين وحا دقان داد مسلمين وحا هايستا oo madaxda ka eh waa kuwa yuhuudda aan xaba dhaamin maanta yuhuuddi oo adduunka dhan waxa waaye ka eh tugo cambaar uu ka yahay ninkii la yidhaahdo benyamin netanyahu oo meel adduunyada uusan tagi kara aysan jirin oo wax raba aysan lahayn oo gaaladii ay nacday in ay maanta dadka muslimiinta ahaay oo waqooyiga soomaaliya ku noolaay in la dhaho yuhuuda idin aqoonsanaysa lagu siro waxaas waxaan is leeyahay waa arrin lagu fashilmay oo waxa waaye niman caadiqaatayaal leh oo diin iyo dad nimidna aanu naxaynin oo dadkii walaalahan falastiin ood aragteen sida loo laaynaya maalin kasta waxa waaye lagu garaacayo bambooyinka lagu garaacayo iyo gantaalada lagu garaacayo cid ka hadlaysay cid ka dhiidhinaysay cid u naxaysa aysan jirin maanta in oo dagaalkii israa'iil ay maanta soomaaliya ay keento oo dadka muslimiinta ay kala qaybiso oo i dhahdo idinka waa idin aqoonsaday aqoonsigaan idinsiin ay dheheen oo adduunka wax gaaladii ugu xumeed ugu liidatay in maanta aqoonsi laga qaadato oo ilaahay u lacnaday oo nacladda ilaahay ay ku dhacday oo dadkaas hadda la dhagraayo oo maanta waxa waaye laleeyahay lagu sabaansabayo aqoonsigaan idinsiinaa laleeyahay in la rabo maanta in dadkaas la baabi'iyo oo dagaalka xuutiyiinta maanta oo gantaaladii talaabiib ay ku garaacayeen in maanta loo soo wareejiyo barbare iyo hargeysa iyo in lagu garaaco la rabo oo maxaa yeelay yuhuudda haddii meeshaan saldhig ka samaysato saldhigaas ay ka garaacdo nimanka la yidhaha xuutiyiinta oo xuutiyiintana ood ogtihiin cadowga ummadda soomaaliyeed cadowga muslimiinta inay yihiin oo sheeca ay yihiin oo waxay ka naxayaan iyo muslim naxaya aysan jirin gantaaladii yuhuudda ay maxawaaye ku garaacday iyagana ay soo jawaabayaan maanta laba cadow dhexdooda in la geliyo ummadda soomaaliyeed oo dhibaato iyo dhib loo horseedo oo gantaaladaas hadda ay wadankeena soomaaliya kusoo hoobtaana ayay rabaan dan kale waxawaa yuhuudda ay leedahay ma lahan yuhuudna faa'iido maba keenaysa qof ay faa'iido u keentay adduunka lama sheegin wax ay khasaarisay iyo waxay ku dheeshay iyo waxay qarabtabaana yuhuuda faa'iido keenaysa waxa waaye cidda ku sheekaynaysa waxa waaye ciddaas cid hurdaysa waaye cid caqligooda adduunkan oo waxa waaye ka shaqaynaya maahan insha allahu tacaala waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee ku nool meeshaas cadowgaas oo ummadda soomaaliyeed cadowga muslimiinta iska dhiciya iska dulqaada jihaadka ilaahay u kaco ilaahay wadadiis u dagaalamo maxaa yeelay waddada ilaahay oo loo dagaalamo waxaa luu gaarayaa sharaf iyo cizi ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku sheegay walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica milatahum marka nimankaas in diintooda la qaato oo dadkooda soomaalida yuhuud laga dhigo oo la arkay dad soomaali oo maanta calankii yuhuudi waxawaaye shuminayo oo adduunka ilaahay laga neceb yahay oo bartiisaba muslimiinta aysan arki karin maanta in la dhaho shumiya waxawaaye dhulka maxawaaye soomaalida ay maxawaaye gacmahooda ku hayan oo derbiyi ku dhijinayan oo meelba lagu wado inay marka dadka muslimiinta ku baraarugaan oo ay nimankaas iska dhaciyaan oo ay la dagaalamaan waxarid almu'miniina cala alqitaal meeshaas ayay taagan tahay هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ardayda wax ka barta jaamacadda alqima faraceeda degmada jilib ayaa si adag uga dhiidhiyey aqoonsi ku-sheegii maamulka ashahaadla dirarka ah ee somalilan uu ka helay dhiggiisa yuhuudda haddaba kusoo dhowaada qaar ka mid ah hadalladii ardaydaasi bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd magacaygu waa abuubakar waxaan dhigtaa jaamacadda alqima sana raabica kuliyadda alfiqu wasulu faraca faraceeda jilib ugu horeyn waan idinka mahad celinayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan juhuudiinaan iyo dadaaladan aada ummaddiina ugu adeegeysaan allah idinka aqbalo camalkiinaan intaa kadib waxaan rabaa inaan xeer ka dhaho arrintan ku saabsan ictiraaf ku sheega ay ku aqoonsatay yahuudda somalilan in ay tahay dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale marka hore ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan waqooyiga soomaaliya waxaan leeyahay waa inaan ogaanaa cadaawada yahuudda ay noo qabto waxay ka daran tahay cadaawada nasaarada kale ay noo qabto maanta yahuudda wax ixsaan ah nooma samaynayso wanaag iyo jecelna nooma hayso ictiraafkaas beenta ah oo la rabo yahuudda in dhulkeena quruxda badan lagu siiyo aniga ahaan waan ka soo horjeedaa mana u dulqaadanayo yahuuddii allah subxaanahu watacaala ku tilmaamtay nuqsaan ambiyadii allana dishay xasuuqdayna walaalahayga reer khaza magaaladoodiina burburisay in dhulkeena qayb ka mida loo jaro welibana timaado oo si farxad lehna ugu tamashlayso taa cagsigeeda waxaanba rabaa in aan halkeeda ugu tago oo aan ka xureeya dhulka muslimiinta ay boobtay insha allah
bismillaah annagoo ah ardayda jaamacadda alqima magaalada jilib horta anugu waxaan ku darsanaya laba laba qodob baan ku darsanaya qodobkood waxa weye falastiin taariikh adduunyada intii jirtayba taariikhdu waxay xaqiijisay in dhulku aanu dadkiisa hilmaamin dadkuna aanu dhulkooda iloobin magaalada qudus falastiin miilaadigu markuu ahaa lix boqol iyo lix iyo soddonkii waxaa furtay cumar oo gacanta muslimiinta soo geliyey afar shan qarniyo ku dhowaad iyadoo gacanta muslimiinta ku jirta haddana mar labaad waxaa la wareegay kiristanka miilaadigu markuu ahaa kun sagaali sagaashan haddana iyadoo sideed iyo sideed sana haysata mar kale waxaa gacanta muslimiinta kusoo soo xerogeliyey magaalada qudus hogaamihii caanka ahay salaaxadiin al ayuubi markay taariikhdu ahayd kun boqol toddobiyo siddeetankii iyadoo saas ugu jirta toddoba qarni iyo soddon sanno ayaa mar kale waxaa soo galay ciidamadii kiristanka ahaa ingiriiska isagoo wata kaarayaashiisa ayaa waxuu soo galay magaalada qudus kun sagaal boqol kun sagaal boqol toddobiyo tobankii ilaa haddana saasay gacanta muslimiinta uga maqan tahay waana xilli waana xilligii ugu badnaa ee maqnaat gacanta muslimiinta ka maqnaato waana boqol iyo sagaal sanno hadda haddaba waxaan uga jeedaa intaasoo dhan intaasoo dhan qudus waxay ka maqnaan jirtay gacanta muslimiinta marna kamis may bedelin bartay kaga taalla qalbiyada muslimiinta dadkeeduna may bedelmin dhulkeeduna muu bedelmin maanta haddaba in dowladdii yahuuda loo aqoonsado dhulka leedahay ama caalamka o dhan aqoonsado oo ictiraafo ama cumalo iyo murtadiin inaga dhashay ay dhahaan maxaan ku dhahdaa soo israa'iil baan u aqoonsannay taasna dadkeeda bedeli mayso dhulkeedana bedeli mayso barta qalbiyada muslimiinta kaga taalna ma bedelayso talabaada midnimada dhulka soomaaliyeed kala qaybintii kala qoqobka dadka iyo dhulka ummadda soomaaliyeed ujeeddadiisa fog waxay tahay in la taago waxa loogu yeedho israa'iil alkubra israa'iisha weyn kun sagaal boqol labi sagaashankii nin loo yaqaano bernard louis oo ah xubin firfircoon oo ka mida luubiga maraykanka ayaa wuxuu soo bandhigay qorshaha lagu istaajinayo dowlatul israa'iil alkubra wuxuu dhahay se loo istaajiyo dowlatul israa'iil alkubra waa inaanay jirin dowlad iyo dad iyo ummad midaysan oo isku isku luqada isku haafa oo awood leh waayo dhe dowladdaas ma istaagayso inta dadkaasi jiraan marka wuxuu ihi waa in la burburiyaa meelaha laga istaajin doono iyo dowladaha dhulka ku hereereysan israa'iil kubra meesha laga dhisi doono waxaa ka mid a suuriya sacuudiga yemen soomaaliya suudaan libiya dowladahaasoo dhan hadda qorshahaasi wuu xaqiiqoobo waanu dhawoobay suuriya waxaa loo kala qaybiyey afar baa loo kala qaybiyey sacuudiga iyo khaliijka waa la rabaa in la kala qaybiyo yemen ba hadda laba loo kala qaybinaya libiya iyaduna labay u kala qaybsan tahay suudaanna saddex baa hadda loosii kala qaybinayaa waa qorshihii ay la dejiyey horey loo dejiyey soomaaliya ta ku socotaana waa qorshaha uu dejiyey ninkaa yahuudiga ah abka ab waxaan ka soo gaadhnay dhulka juquraafiyadda ummadda soomaaliyeed inuu shan gobol yahay shantaa gobol iyo dadkoodu si kastoo cadaawad loo kala dhex dhigo si kastoo loo kala qoqobo loo kala googooyo si kastoo xuduuda lagu kala lagu kala lagu kala dhigo si kastoo loo kala mariyo rinjiyo iyo calamo kala duwan faransiis ingiriis talyaani kiiniyaan iyo etoobiyan si kastoo loo kala siiyo dhulka iyo dadka ummadda soomaaliyeed way midaysnaayeen waana midaysnaan doonaan innagoo ah aqoon-yahanada hadday nahay ardayda jaamacadaha dhulka soomaalida aqoon-yahanahooda culimmadooda iclaamiyintooda dagaalka innagu waan ka gaabinay midhihiisana waan aragnaa hadda dad yahuud walaalo u haysta dad yahuud wax moodaya marka anu waxaa ku talinayaa inta gacmaha las qabsado dagaalka wacyigaay wuxuu ka badan yahay wuxuu ka xoog badan yahay dagaalka militariga meelna militari laguma qabsado ilaa dagaalka wacyigu ku guulaysta mooyaane dagaal wacyi haan qaadanno oo hormuud aan ka noqonno gaar ahaan dadka wilaayaadkiiyo jooga dhulka xorta ah ee qowlkooda xorta u yahay iyo islaamkooda wabilahi towfiiq guud ahaan barnaamijkii faafireebka wararka oo qodobo xiise badan aad ku soo dhegaysateen caawa naga intaas allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijkan si fudud aan idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu